subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo hadalsan kuna soo dhawaada warka subax qodobada ugu dooranna waxaa ka mid ah waa xaaladda guud ee magaalodii degmada ceelberde oo shalay dirir ay ku dhacday oo saaka degan iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaas laga dareemayo weerar lagu qaaday midkooda xildhibaanada baarlamaanka puntland oo sheegay in loo hanjabay madaxweynaha puntland oo lagu wado inuu khudbad ka jeediyo furitaanka kalfadhigii ugu dambeeyey ee baarlamaanka puntland ay yeelanayaan akhbaaraadka dibadda warkeenas waxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah in ku geeriyooday doon ka degtay xeebaha waddanka gariigga iyo dhimashada dadka oo korortay iyo dadka la weynayo oo ku soo badanaya gudaha waddanka etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha juun laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu doroonaa warkayaga subax markana kusoo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan wararka ka imaanaya gobolka bokgool gaar ahaan degmada ceelberde ee gobolkaasi waxa ay sheegayaan in saaka xaaladdu tahay mid degan oo wax dhibaato aysan jirin dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaana halkaasi laga dareemayaa kadib markii dagaal culus oo mar kalema dhex maray militariga dowladda federaalk soomaaliya iyo daraawiishta koonfur galbeed ee soomaaliya ee halkaasi dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa saaka laga dareemayaa xaaladuna waa ay degan tahay inkastoo markasta la filan karo inay dhibaatooyin iyo dagaal halkaasi ka dhacaan dadka shacabka ah ayaana cabsi muujinaya guud ahaan markii loo eego uu ku aadan dagaalka halkaasi suurtagalka ee tahay inuu ka dhaco khasaaraha kala duwan uu ka dhasho guud ahaanba warbaahinada kala duwan ayaana siyaabooyin kala duwan kaga hadlaya arrintaas oo lasoo warinaya markan weerar ayaa lagu qaaday mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka puntland weerarkaas oo ahaa mid xildhibaanka cabsi badan ku abuurtay xildhibaankan la weeraray oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in loo hanjabay wuxuuna sheegay in ay isaga iyo kuwo lamidaba ay horey u geeriyoodeen xildhibaan dhaashane ayaa lagu magacaabaa kooxa huweysan ayaa xalay weerartay gurigiisa kadibna dhaawac ayaa loo geystay xildhibaanka
iyo kuwa ula umadana waa u dhimanayaan kuwa horena puntland waa usoo dhinteen ilaa iyo mataqaanaa etoobiya iyo ilaa iyo saliid inta u dhaxaysa dad reer puntland ciidamo ah baa daadsan oo dalkan xornimadiisii iyo wanaagiisii usoo dhintay kuwa annaga hadda naga horreeya annaguna inaan u dhimanaan diyaar u nahay laakiin masiirkooda aranjan meesha uu ku damaynayo waxa weeye waa naacawdii u dambaysay oo maanta bay sameeyeen xildhibaanka oo la hadlayay telefishinka dalkan ayaa waxa uu sheegay inay jiraan laba qadiyadood ee ka jira gobolka nugal qadiyad oo ku tilmaamay qadiyadda dadka u urlaya dimuqraadiyadda iyo qadiyad dadka aaminsan taraha waa sidoo isagu hadalka u dhigaya hadalkan ayaana ku soo aadaya xilli xildhibaanka loo geystay dhaawacyo kala duwan ayna soo weerarheen daduu ku tilmaamay inay yihiin mucaaradka ka soo horjeeda dowladda caawa oo ay bishu tahay afar iyo tobankii bisha lixaad labada kun iyo labaatan iyo saddexda waxaan caawa halkan shir jaraad ku qabanayaa arrin weerar laygu soo qaaday aniga iyo gurigayga iyo gaarigayga muddo hadda hal saac ka hora waxaan ka imid martisoor kabacdina waxaa iga soo raacay laba baabuur oo baabuurna uu yahay baabuur weyn baabuurna uu yahay baabuur yar markii aan usoo leexday xaafadeeda gurigayga hortiisa marayay waxaa laygu horgooyey baabuurkaygii baabuur weyn oo daaqadda u furan yahay waxaana ka soo degay shan nin oo maskaraatiya oo wejigu u xiran yihiin qoryano wata shantaa nin waxaa daba taagnaa gaari kale oo gaarigayga lagu dabageeyey oo afar nin oo kale ay saarnaayeen afartii ninna distance bay kala qaateen oo baabuurada bay dhinaca ka istaageen iyo gadaal dadka waddadana waa ay xireen waxaa laygu bilaabay xabad waxaa gaariga damca in xoog layga soo saaro afar nin baa gaariga daaqadaha furtay gaariga daaqadayda la furay ninkii daaqadayda furay oo baan qoriga ku qabsaday ninkaa isagaa markii aan qoriga ku qabsadayna naamarkaa dhaawacaabaa soo gaaray ninkii kaleo dhinac taagnaabaa qoriga dhabarkiisa wuxuu igala dhacay wejiga nimankaasi waxay lahaayeen ma adigaa dastuur furi kara oo isku dayi kara berri inaad dastuur furtid gaariga saar fuul in xoog laygu saaraa gaariga la damcay iyo mataqaanaa ma adigaa doorashooyinka ii geyn kara mataqaanaa gobolada puntland iyo mudug bay soo hadal qaadayeen iyo buurtille nimankaa marka adugu muddo shan iyo toban daqiiqabaa waxaa nugu socday dagaal xabad badan bay igu rideen iguma wax igu dhacay hadda male waxayna inta badan anna aan ku dagaalamayo dhagax waardiya ilama socon bastooladna maanan haysan nin muwaadin ah oo magaaladiisii dhex jooga baan ahaa oo magaaladu ku dhashay oo weliba ku koray aadna looga yaqaano maanan ahayn mataqaanaa dembiile dalka iyo dadka ka galay nimanka aniga soo raacay ragga ii soo diray waa garanayaa ciidamadii aranjan bay ahaayeen haddee awoodda aranjan hadday maanta intaa ku sugan tahay dalkaana inay dimuqraadiyad u diidan yihiin waa loogahay laakiin haddayba hadda bilaabeen in mataqaanaa dadka ay afduubtaan oo baabuur inta usoo diraan ciyaal ay usoo diraan oo ku afduubaan siyaasadda ay aranjan ka shaqaynayaan oo ay rabaan inay dalkan ku xukumaan iyo shacabkan waa midda adacaad oo aragteen dhaawaca aniga halkaa iga soo gaaray wuxuu dawo u yahay dadka reer puntland dhammaantood aad u jeedaan dastuurka in la furo bay aad bay ugu luuqaynayeen oo lahaa madaa dastuur furi kara dastuurka dowladda puntland waa heshiis shacab wada galay mana aha dastuurku guri garow ku yaallo ijaaro qof furihiisa wiilalyar furihiisa haystaan waa heshiis bulsho wuxuuna u yaallaa furitaankiisa iyo xiritaankiisu dadka shacabka puntland matala ama golaha sharci dejinta ee dowladda puntland waxaa aniga isoo gaaray waxaan ka raaligelinayaa shacabka ku nool magaalada garowe gaar ahaan degmada garowe iyo gobolka nugaalba maaha wax loo aanayn karo dee ciise maxamuud iyo qabaa'ilka laleeyahay magaalada degan yihiin ah waa wax koox yar oo mataqaanaa ku siman inay infisibal yihiin oo dhuumanayo guryaha derbiyadooda ku jiro dadka nooca mataqaanaa xasaanada loo xildhibaanada magaalada degan qaarna u hanjabaya qaarna sidaa dee u gelaya ilaa xalay telefoonaa igu soo dhacayay oo lai soo diraya oo lahaa lix xildhibaan adigu ku jirtid baa la dilaya oo laaftuubaya aniga dadka ilaahay baana dili kara ilaahay baana mataqaanaa naftahaya laakiin aranjan awooddooda intay ku suman tahay horena waa loo arkay caawana waa la arkay siyaasadda puntland ay rabaan inay ku xukumaanna waa dadka noocaas dimuqraadiyad hadda waxay diidan yihiin dadku popular vote wax lagu soo dooranaya laakiin lixdan iyo lixdanka hadda ay rabaan in wax lagu doorto waa dadka ay beri wax weydiisanayaan ay leeyihiin waa weeraraynaa iyo madfac baan la dhacaynaa iyo waa nuugu hanjabayaan oo ay leeyihiin mataqaanaa waa laydin leynaya waa shacabka reer puntland ay rabaan inay xukunka weydiistaan inay mataqaanaa ay codka weydiistaan oo ay ku tartamaan shacabka noocaas marka ay ula dhaqmayaan oo magaaladoodii xabadda ka ridayaan magaaladan garowe la yidhahdo waa magaalo xasaanad leh waa caasimadii dowladda puntland waxaa degan madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii baarlamaanka waxaa degan lixdan iyo lixdii xildhibaan dowladda puntland waxaa degan wasiiradii golihii xukuumadda waxaa degan mataqaanaa agaasimayaashii guud ee dowladda waxaa degan u n t oo dhammaantood waxaa degan hay-adihii injo-ooyada iyo mataqaanaa dowladda inteedii o dhan dadka marka raba intaa inay afduub u rabtaan oo kii dib u ceshaan dalka welina ku dhex nool magaalada ahna dadka magaalada ugu taajirsan oo ugu xoolo badan oo ugu caruurta badan oo ugu dabaqyada badan oo hay-adahu guryaha ay degan yihiin iyagoo ay leeyihiin ujaarka ka qaataan oo guryaha ugu qurux badanoo magaalada kule iyagoo degan oo haddana mataqaanaa raba inay dadkii sidaa ugu caburiyaan awal deer shacabkiiba bay caburinayeen hadda inay xildhibaanadii xasaanada lahaa iyo golihii xukuumadda iyo mataqaanaa dowladdii ay sidaa ugu caburiyaan ugu galaan wax mataqaanaa magaaladan marka dembiya oo ay leedahay ama shacabka degan ay deglayihin maaha dembi ay leeyihin maaha waa mid iyaga ku kooban waktiga ay sii shaqayn karaan oo ay mataqaanaa intaa kusii jiri karaanna kooban aniga iyo kuwa ula umadana waa u dhimanayaan kuwa horena puntland waa usoo dhinteen ilaa iyo mataqaanaa etoobiya iyo ilaa iyo saliid inta u dhaxaysa dad reer puntland oo ciidamo ahba daadsan oo dalkan xornimadiisii iyo wanaagiisii usoo dhintay kuwa annaga haddana naga horreeya annaguna inaan u dhimanaan diyaar u nahay laakiin masiirkooda aranjan meesha uu ku damaynayo waxa weeye waa naacawdii u dambeysay oo maanta bay sameeyeen cid ay afduubi karaan iyo cid mataqaanaa uga baqaysa waxay sameeyeen hanjabadaha ay sheegayaana sharciga dowladda iyo kan islaamka iyo kan dadka puntland reer midna loo joojin mayo indhahooda shanaa lagu codaynayaa dastuurka lagu furayaa laguna qadanaya hadday lix dilaan iyo hadday toban dilaan iyo hadday shan dilaanba inta ka horeysaa noolaanaysaa marka waxaan rabaa shacabka reer nugaaleed gaar ahaan magaalada garwe shacabka degan inaan ka raaligeliyo wixii kaga dhacay iyo wixii aniga igu dhacayba mataqaanaa horumarkeenna iyo mataqaanaa isku xirnaanteenna iyo midnimadeenna waxaasoo dhan ka weyn meesha aan usocno higsanayno soomaali aan ogtahay waaga horena inaanu u samayno wix loo oran jiray states ama mataqaanaa maamul goboleedo markii dambena federalism aan u bilownay haddana aan rabno inaan demuqrasation u samayno oo meel soomaaliya inay higsanayso inaan puntland u rarnaa rabnaa soomaalida inteena kala intaasay diidan yihiin marka intaasaan kusoo gebagabeynayaa kolle warbixinteedii koobnayd ee dembiyada hadda ay ii geysteen iyo dhaawacyada soo gaaray hay-adaha amniga ee dowladda ayaan la wadaagay iyagana ay mataqaanaa kolley ee dabagalkoodu ku jira waana ku kalsoonahay sharciga ee iyo hay-adaha dowladda puntland inay mataqaanaa go-aan ka kaari karaan wabilahi towfiiq xaaji ciise bare telefishinka dalsan magaalada garowe
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdilaahi danina waxaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyey furitaanka kalfadhigii ugu dambeeyey ee baarlamaanka puntland khudbadan ayaana ah mid muhiim ah oo madaxweynaha n ka jeedin doono n baarlamaanka puntland waxaana looga hadli doonaa arrimo kala duwan oo muhiim ah halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda guddiga xuquuqda aadanaha ee wadanka itoobiya ayaa ku baaqay in lasoo afjaro wax uu ugu yeeray korarka dadka la weynayo dalkaasi dowladda itoobiya ayaana weli ka jawaabin warbixin uu soo saaray oo lagu sheegay inuu ugu yaraan labaiyo toban qof la xiray ama lagu khafaashay duruufo aan kala cadeyn guud ahaanba markii loo eego warkii subax saakayna waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sawhaat